alxamdu لlh rb اlعaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أshرف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin wالtaabiciina lahm bإxsan إlى yوm الdin وslma تsliima kaثيirا ama bعd faqad qaala الإimam bn maliki الshaaficiي raximh اllah taعalى raxmaة waascة fasl fi اlmudaric ببعض ناءت المضارع افتتيح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا وافتح متصلا بغيره ولغير الياء كاسرا أجز في لاتمين فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التزا إذا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحقا بأبا أو ما له الواو فالنحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا fasl fi lmudaarici ay hada fasil fima madaa wa fima yastaqbil faslun fi lmudaarici waa fasal ku saabsan ficilka mudaaric waxaynu ka soo gudubnay ficilkii masiidka ahaa awsaantiisiina waynu soo marnay waxaa muhiima inaad ogaato awsaanta aynu soo marnay badankoodu waa samaaciya bimacnaa waa shaada ficil kasta oo mujaradana qasab ma aha in loo isticmaalo masiid ficil kasta oo masiidana qasab ma aha in loo isticmaalo mujarad waxaa jira ficilo masiid ahaanun carabta oo isticmaashay mudaaricii baynu halkan ka gelaynaa insha allahu tacaala mudaarica uu halkan ka gelayo ee uu kaga hadlayaana waa mudaaricii ka yimi ficilka masiidka ah laakiin waxaynu arki doonaa ficilka mujaradka ah ee hulaathiga ah mudaariciisii axkaamtiisii wax ka mida inuu soo hadal qaadi doono sida xuruufulmudaaracadiisa maxaa la xarakaynaya marka baabkan wuxuu ku saabsan yahay ficilkii mujaradka ahaa ee rubaaciga ahaa mudaariciisa iyo mudaarica ficilka masiidka ah sawaaءn kaana masiid athulaathiyi aw masiid arubaaciyi aw masiid alkhumaasiy alficl lmudaaric almudaaric macnaheedu waxa weeyaan almushaabih waa kii wax shabahayey waxaa loogu magacaabay wuxuu shabahayaa isimka isimka wuxuu ka shabahayaa xagga xarakooyinka iyo xagga sukuunaha waayo markaad tiraahdo daaribun iyo yadribu xagga xarakooyinka iyo xagga sukuunaha waa iskaga mid qaatilun iyo yaqtulu qaatilun xarafka ugu horeeya waa xarakaysan yahay fadxaa saaran ka ku xigaa waa sukuunsan yahay wahaakada dhinac kalena waa ka shabahay isimka oo afcaasha saddexdaa laba ka midii waa mebni laakiin ficilka mudaaric xaaladaha qaar ayuu noqdaa mucrab waalaslu fi lasmaai alicraab asmaadana waxa u asalaa inay noqdaan mucrab mudaarica laba nooc ayay culammadu ku sheegaan mid waxaa la yidhahdaa mudaaricun xashwiyun mudaaric la yidhahdo mudaaricun xashwi midna waxaa la yidhahdaa mudaaricun xaqiiqiyu almudaaricu alxashwiyu waa mudaarica ficilka hulaasiga ah horena waynu u soo marnay xashwi macnaheedu waxa weeyaan waa kii meesha lagu gufeeyey waxaa loogu magacaabay ba la yidhi liannahu yaqacu bayna maadiyeyn laba maadi dhexdoodu dhacaa oo culammadu inta badan waxay kaga hadlaan maadiga mujaradka ah iyo waxa weeyaan maadiga ficilku markuu mujarad yahay laakiin uu yahay ajwaf ee damiirka lala xidhiidhiyo taasi wax saa u sii weyn oo faa'iidahay kaala maqantay ma jirto ficilka mudaaric axkaamta lagaga hadlo marka lasoo ururiyo saddex bay noqonaysaa saddexdaa ka koowaad waxa weeyaan ficilka mudaaric maxaa lagu furfurtaa waa qodobka koowaad bima yuftataxu lmudaaricu ficilka mudaaric maxaa lagu furfurtaa qodobka labaad maa xarakatu maftutixa bihi ficilkaa mudaaric waxa lagu furfurtayna maxaa la xarakaynaya qodobka saddexaad maa xarakatu maa qabla aakhirihi qabla aakhirkiisana xarakada la saaraya maxay tahay saddexdaa qodob oo qura ayuu kitaabku ka hadlaya saddexdaa qodob haddaad fahanto waad fahantay inta imaamku halkan u kaga hadlayo qodobka koobaad waxa weeyaan ficilka mudaaric maxaa lagu furfurtaa ficilka mudaaric waxaa lagu furfurtaa xuruuftii la odhan jiray xuruufu anaytu anaytu waan u kaadiyey ama na'tii waanu imanaynaa ama atayna dumarkii way yimaadeen jawaabtu waxay noqotay xuruufta na'tii wax ka mida baa lagu furfurtaa xuruuftoo dhan laguma furfurto ayagaa marka la isu geeyo ficil mudaaric noqonaya na'tii ama maadi noqonaya atayna qodobkaa halkaas ayuu yaallaa qodobka labaad ficilka mudaaric waxaa lagu furfurtay maxaa la xarakaynaya ficilka mudaaric waxaa lagu furfurtay oo xuruuftaas ah waxaa la xarakaynaya laba madax ayaa loo qaybinaya inuu ficilka maadigiisu ahaa rubaaci rubaacigaasi farqi ma kala lahaa ma rubaaci mujaradaba ah mise waa hulaathi lagu kordhiyo hal xaraf ficilka mudaarica ah maadigiisu hadduu ahaa afar xaraf sawaaء kana mujarada rubaaciya aw hulaaثiya masiida bxarf xaraf mudaaracada waa la damaynaya carab oo dhan ayaa isku wada waafaqday wixii aan ahayn rubaaci waxaynu ku jirnaa wamaa xarakatu maftutixa bihi wixii aan ahayn rubaaci ee bimacnaa maadigiisu aanu ka iman afar xaraf le nimanka loo yaqaano xijaaziyiinta oo luqadooduna ay tahay luqadda ugu fasiixsan waxay leeyihiin xaraf mudaaracada waxaad ku samaynaysaa fadxo iyagu madhabkaasay marayaan alxijaaziyuun maxay leeyihiin ficilka mudaaric haddii maadigiisu ahaa rubaaci xaraf mudaaracada dambe haye wixii aan ahayn rubaaci oo ah hulaathi khumaasi sudaasi xaraf mudaaracada waxaad ku samaynaysaa fadxo culammada sarfiyiintu waxay sheegaan waxa la yidhahdaa alabwaab alarbaca alabwaab alarbaca haddaad maqasho markay ka hadlayaan afcaasha waa baabu thulaathiyi wa baabu rubaaciyi wa baabu lkhumaasiyi wa baabu sudaasiyi marka alabwaab larbaca waxay leeyihiin xijaaziyiintu wixii rubaaci ka yimina xaraf mudaaracada dame wixii kale oo dhanna fadxee nimanka loo yaqaano tamiimiyiinta ayagu waxay leeyihiin qodobka koobaad oo ah ficilka maadigiisu rubaaci ahaa xaraf mudaaracada in la dameeyo waanu idinku waafaqsannahay oo qodobkaa waanu idinku waafaqsannahay waxaanu kaloo idinku waafaqsannahay ficilka maadigiisii uu ka yimi facula isagana xaraf mudaaracada in la fadxaynayo oo ay waajib tahay waanu idinku waafaqsannahay waxaanu kaloo idinku waafaqsannahay ficil kasta oo facalo ka yimi ilaa mooyaane ficilka abaa intaa waanu idinku waafaqsanay bay idhahdeen marka tamiimiyiintii maxay ku waafaqeen xijaaziyiintii rubaaciga in xaraf mudaaracada caynta la damaynayo kow ficil kasta oo faculo ka yimi ficil kasta oo faculo ka yimi in xaraf mudaaracada la fadxaynayo iyo ficil kasta oo facalo ka yimi ilaa mooyaane ficilka abaa waa yahay waxay yidhaahdeen nimanka la yidhaahda tamiimiyiintu ficil kasta oo facilo ka yimi bishardi waa inaanu ahayn muctallulfaa'i bilwow wejigiisii qiyaaska ahaana uu ku yimi labadaa shardi baa loo dhigaya ficil kasta oo facilo ka yimi bishardi waa inaanu ahayn muctallulfaa'i bilwow wejigiisii qiyaaska ahaana uu ku yimi waa kow ficil kasta oo ka bilowda hamsatul wasli hamsatul waslina waxaa ka bilowda sudaasi oo dhan iyo khumaasiga qayb ka mid a iyo ficilka ka bilowda taaulmasiida waxay yidhahdeen saddexdaa ficilna tamiimiyiintu xuruuf mudaaracada ya-da mooyaane inta kale kasraa ku bannaan laakiin ya-da waxay leeyihiin saddexdaa nooc ya-da xaraf mudaaracada in la fadxeeyo weeye tamiimiyiintu markaa maxay leeyihin labadii hore ee ay ku waafaqeen nimanka xijaaziyiinta ee ficilka faculo ka yimi iyo ficilka facalo ka yimi kelmadda abaa mooyaane ficil kasta oo facilo ka yimi bishardi waa inaanu ahayn muctalulfaa'i bilwow wejigii qiyaaska ahana uu ku yimi iyo ficilkii hamsatulwasli ka bilowday iyo ficilkii taaulmasiide ka bilowday saddexdaa waxay dhahdeen xaraf mudaaracada ya-da in la fadxeeyaa waajiba wixii aan ahayn ya-da oo hamsada iyo nuunka iyo ta'da kasraa ku bannaan intaana halkaa dhig waxay tamiimiyiintu intaa ku darayaan ficil kasta oo facile ka yimi oo muctalulfaa'i bilwaawi ah iyo ficilka abaa dhammaan xuruufta mudaaracada in la kasreeyaa bannaan intaasina waxa weeyaan xarakada la xarakaynayo xaraf mudaaracada waxaa inoo soo hadhay wamaa xarakatu maa qabla aakhirihi qabla aakhirkiisa xarakada la saarayaa maxay tahay xarakada la saarayaa waxa weeyaan ficilkaa hadday ku jirto ta'un zaa'ida ta' masiide ah oo weliba qiyaasi ah ta laga ixtiraazaya insha allahu tacaala markaynu beedka maraynaynu sheegi doonaaye xarakada qabla aakhirka waa la fadxaynaya ficilkaa hadday ku jirto attaau lmasiida oo ah ta qiyaasiya taau lmudaawacana waa la yidhaahdaa xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya fadxee wax allaala wixii aanay taaulmasiida ku jirinna xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya kasre intaa waxaan ahaynba imaamku halkan kagama hadal insha allahu tacaala waad dee soo dhegeysan doontaan laakiin kitaabkumaynu insha allah gudagelayna qaala raximahu llahu tacaala raxmatan waasica ببعض نات المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا افتتح فرفر المضارع الفعل المضارع فعل كمضارع فرفر ببعض نأتي ببعض حروف نأتي حروف تا نأتي بركة مذا كفرفر walahu waxaa u sugnaaday bacdiga xuruufta na'tiida ka mid ah dammun dammaa u sugnaatay idaa wusila waa haddii lala xidhiidhiyo xarafkaa ka mida xuruufulmudaaracada birubaaciyi bilficli rubaaciyi ficilkii rubaaciga ahaa mutlaqan xaal la sii daayey mutlaqan muxuu uga jeedaa ama ha noqdo mujarad rubaaciyah ama ha noqdo mid rubaacinimada ku gaadhay xaraf lagu soo kordhiyey qodobkii koobaad oo ahaa bima yuftataxu bihi lmudaaric mudaarica maxaa lagu furfurtaa wuxuu inoogaga jawaabay bibacdi na'ti lmudaarica ftatix qodobka halkaasaynu iska dhignay qodobkii labaadee ahaa wamaa xarakatu maftutixa bihi waxaa loo qeybinayey rubaaci iyo kayru rubaaci rubaacigu wuxuu ahaa muttafaqun calayhi bayna atamiimiyiina waalxijaaziyiin xuruufta mudaaracadu macaani bay leedahay macaanideeda dee waa taqaanaa oo dee kutubu naxw ayaad waxa weeyaan ku baratay waxaad odhanaysaa adhabu nadhabu tadhabu yadhabu laakiin xuruufta waxaa shardiga inay noqoto xuruuf loo soo kordhiyey inay macnahan faa'iidayso ee ma aha xuruuftani meel kastay joogto inay tahay zaa'ida waxaa dhici karta ficilkii maadiga ahaaba inay hamso ugu horrayso sida akala inuu nuun ugu horreeyo sida nashara inay tay ugu horrayso sida taciba inay yahay ugu horrayso sida yanaca iftatix furfuro almudaarica ficilka mudaaric bibacdi na'tii bibacdi xuruufi na'tii xuruuftaa na'tii wax ka mida ku furfuro bacdi muxuu uga jeedaa qayb ka mida inay xuruuftii na'tii oo dhammaystiran lagu furfuran maayo iyagiibaa kelmadeh walahu waxaa u sugnaaday barhkaa xuruufta mudaaracada ka mida damun damaa u sugnaatay idaa wusila waa haddii lala xidhiidhiyo birubaaciyi ficil rubaaciya mutlaqan xaa la sii daayey maxaad odhanaysaa haddii ficilkaasi uu yahay rubaaci daxraja udaxriju nudaxriju tudaxriju zalzala uzalzilu nuzalzilu tuzalzilu acdaa ucdii nucdii tucdii aqaama uqiimu nuqiimu tuqiimu yuqiimu ficilka hadday ugu horayso hamzo sida acdaa iyo akrama iyo akhraja xaraf mudaaracada markaad geliso gaar ahaan hamsada markaad gelisid laba hamso ayaa meesha isugu imanaya hamsadii la soo kordhiyey ee ficilka lagu soo kordhiyey markuu ahaa akrama iyo akhraja iyo andaqa iyo tii mudaaracada dabeedna tii mudaaracada marka la dameeyo tii kalena ay fadxaysan tahay culays baa imanaya akhraja u akhriju akrama u akrimu acdaa u acdi waxaa la yidhi si culayskaa looga badbaado ha la jaro labada hamse mid ka mid a keebaa la jarayaa waxaa la jarayaabaa la yidhi kan la soo kordhiyey waxaa loo jarayaabaa la yidhi oo ka kale meesha looga saari waayey dee kan la soo kordhiyey iyo kan mudaaricnimadiiba kutusaaya waxaa muhiimsan kan kutusaya ficilku noocu yahay dabeedna waxaa la gooyey kii kale maxaad odhanaysaa u akrimu soomay ahayn ukrimu u acdii ucdii u alqii ulqii saasaad odhanaysaa ismu faacilkana waa laga jaraa faa amrin aw mudaaricin minka wacad ixdif wa fii kacidatin daka darad wa xadfu hamzi afcala stamara fii mudaaricin wa binyatay muntasifii imaam ibni maalik wuxuu yidhi wa xadfu hamzi afcala stamara fii mudaaricin hamsada afcale in la gooyo mudaarica way sugan tahay markii hamsadii la jaray waxaa la yidhi xuruuftii kale mudaaracadu markay timaadana ha la gooyo hamsadii lian laa yakhtalifa baabu lmudaaric maxaad odhanaysaa ucdii nucdii tucdii yucdii haddii waxaa la yidhi loo dayn lahaa ya-da oo la odhan lahaa yuacdii iyo nuacdii iyo tuacdii ficilkiibaa maraya wejiyo kala duwan inta wax la uruurin karana in la uruuriyo ayaa wanaagsan intaasi waxa weeyaan muttafaqun calayhigii waftaxu waftax fadxee hu isaga fadxee damiirkani muxuu noqonayaa xurufu mudaaracadii waftaxhu isaga fadxee xarafkaa xuruufulmudaaracada ah muttasilan xaal uu yahay mid la xidhiidhsan biayrihi bikayri rubaaciy rubaaci waxaan ahayn markuu la xidhiidhsan yahay fadxee madhabkaasi waa madhabka ay ku tageen nimanka la yihahdo xijaaziyiintu wax alla waxay ka soo reebayaana ma jirto halkaa waxaynu ka gelaynaa nimanka tamiimiyiintu wejiyada banaynayeen wuxuu inoo soo qadimayaa ficilka facile ka yimi ee muctalulfaa'i bilwaawi aan ahayn wejigiisii qiyaaska ahaana ku yimi iyo ficilka ka bilowda hamsatulwasli iyo ficilka taa-ulmasiida ay ku jirto waxaa bannaan ya-da mooyaane inta kale xaraf mudaaracada in la kasreeyo waa ajiz bannee wuxuu yidhi waftax fadxeehu xaraf mudaaracada hulaatigii maxaad odhanaysaa adribu nadribu tadribu akhruju nakhruju takhruju waajiz bannee kasran kasro bannee likayri lyaa-i ya-da wixii aan ahayn kasro u bannee fi laatii fi lmudaarici ilaatii ficilkii mudaaric ee yimi ee min facila min masderi facila masderka facila laga keenay bishardi waa inaanu ahayn muctalulfaai bilwow wejigiisi qiyaaskaana uu ku yimi aw ama maakii tasadara uu bilow u noqday hamsulwasli hamsatulwasli fiihi isaga uu bilow u noqday aw itaa ama ta-i ay u noqotay bilow zaa'idan xaal ay tahay mid la kordhiyey oo zaa'id ku ah meesha katazakkaa oo kale weeyaane halkan saddexdii ya-da mooyaane inta kale xaraf mudaaracada ay bannaanayd in la kasreeyo ayuu noogu sheegaya aw maa tasadara maa tasadara waxay ku cadfan tahay faciiladaas macnuhu muxuu noqonayaa waajiz bannee kasran kasro bannee likayri lyaa-i ya-da wixii aan ahayn u bannee fi laatii fi lmudaarici ilaatii mudaaricii imanaayey min facila min masderi facila masderka facila laga keenayey waajis kasran ama fi lmudaarici ilaati mudaaricii imanaayey min maa kii ka imanaayey tasadara uu bilowga u noqday hamsulwasli fiihi awitaa ficilka waxaad inoo soo qaadaa farixa farixa waa ficil facile ah muctalulfaa'i bilwaawina ma aha ya-da mooyaane inta kale waxaa ku bannaan kasro maxaad odhanaysaa ifraxu nifraxu tifraxu yafraxu calima iclamu niclamu ticlamu yaclamu shariba ishrabu nishrabu yashrabu indaliqu nindaliqu tindaliqu yandaliqu istakfiru nistakfiru tistakfiru yastakfiru waxaad inoo soo qaadaa ficil ay ku jirto ta'da la yidhahdaa ataa lmasiida ta'dan waxaa la yidhahdaa taa lmudaawaca waa ta qiyaas ah meesha waxaa lagaga saarayaa ta'dii aan waxaweeyaan qiyaaska ahayn sida tii ficilka xagga hore lagaga siyaadiyey ee shaadka ahayd ee tarmasa iyo wixii la mid ah taasi ficilka ay ku jirto haddii la mudaariceeyo la kasrayn maayo waxa weeyaan xuruuftan ee waa ta'da mudaawacada ah ee waxa weeyaan qiyaaska u timi sida tazakkaa oo kale mudaawacada marka hore waxaa la yidhahdaa xusuulu atharin qaasirin can ficilin mutacadi kitaabkeenu kama hadal athar qaasiri inuu waxa weeyaan ka dhasho ficil mutacadiya sidaa zakaytuhu waan daahiriyey fatazakaa markaasuu daahiray maxaad odhanaysaa tazakaa itazakaa nitazakaa titazakaa yatazakaa tawallaa itawallaa nitawallaa titawallaa yatawallaa saddexdaa waxay leeyihiin ya-dan ku bannee wa huwa isagu wahwa buu kitaabku odhanayaa gabay ahaan baana loo odhanayaa waanay bannaan tahay daruuratu nadmi lama odhan karo qiraa'aadka qur-aanka qaar ka mid a ayaa wahuwa wahwa akhriya wahuwa kasradii kasrada la kasreeyo xaraf mudaaracada qad nuqila waa la soo raray filyaa ya-daa lagu soo raray iyo wa fii khayrihaa ya-da wixii aan ahayn oo xuruuftii kale ah in ulxiqaa haddii labadaa la haleeshiiyo bimacnaa ya-da iyo wixii aan ahayn biabaa ficilka aba aw ama maa kii la haleeshiiyo lahu isaga ay u ahaatay alwaawu wowdu faaan makaana alfaayi halka fada naxwu qad wajila sida qad wajila oo kale weeyaan halkan wuxuu kaga hadlayaa ficilkii abaa oo aynu soo sheegnay xuruf mudaaracada dhammaan inay bannaan tahay in la kasreeyo madhabka tamiimiyiinta iyo ficilkii facilo ka yimi ee muctalulfaayi bilwaawida ahaa wa huwa kasradii la kasraynaya xaraf mudaaracada qad nuqila waa la soo raray filyaayadaa lagu soo raray iyo wa fii hayrihaa kayrkeedba oo nuunkii iyo taadii iyo hamzadiya in ulxiqaa haddii labadaa la haleeshiiyo labadan muxuu ujeedaa ya-da iyo kayrkeed biabaa ficilka abaa maxaad odhanaysaa iba niba tiba yiba inay abaa markuu ahaa xaraf mudaaracadii hamzada ahaydna aad kasrayso asalku wuxuu ahaa iba iba markuu ahaa hamzo kasraysan hadday ka dambayso hamzo sukuunsan hamzadaa dambe waxaa loo bedelaa xarfuliin xarfuliinkaasi wuxuu noqonayaa mid u munaasaba xarakada hore oo waxaa laga dhigayaa ya wamada nabdi thaaniya alhamzayni min kilmatin iyo skunka aathir watamin haddii xarfuliin la sukuuniyo haddii fadxa ka horeysa alif baa loo bedeli hadday kasra ka horeysa yaa baa loo bedeli hadday dama ka horeysana waxaa loo bedelayaa wow in yuftax ithra damin aw fatxin qulib waawan wayaan ithra kasriyin qalib filyaa wa fii kayriha maxaad odhanaysaa iba niba tiba yiba saasaad odhanaysa aw maa lahu lwaawu faaan aw maa ama kii lahu isaga ay u ahaatay alwaawu wowdu faaan makaana alfaayi naxwu qad wajila oo kale weeya qad wajila muxuu inoogu tusaalaynayaa ficilkii facila ee muctalulfaayi bilwaawida ahaa qad wajila markuu yidhi wuxuu inoo tusaalaynayaa wuxuu meesha kaga saarayaa facaladii muctalulfaayi bilwaawid ahayd iyo faculadii muctalulfaayi bilwaawid ahayd labadaas xarafka mudaaracadooda waa la wada fadxaynayaayo nimanka la yidhahdo tamiimiyiintu nimankan kale waa ku raacsan yihiin maxaad odhanaysaa ijalu nijalu tijalu ijalu asalku wuxuu ahaa iwjalu markaad tiraahdo ijaludan wuxuu ahaa iwjalu dabeedna qaacidaa ku dhacday odhanaysa idaa waqacat ilwaawu saakinatu ihra kasratin qulibat yaan haddii wowda sukuunsane ay dhacdo kasra dabadeed ya baa loo bedelaa maxay noqonaysaa ijalu niijalu wuxuu ahaa niwjalu tiijalu wuxuu ahaa tiwjalu dabeedna culays baa yimi ya baa loo bedelay ijalu niijalu tiijalu yijalu intaa waxaynu kaga soo gudubnay labadii qodobay ahaa xarafka mudaaracada maxaa lagu bilowdaa waxaa lagu bilowdana maxaa la xarakeeya halkan wuxuu ka gelayaa wamaa xarakatu maa qabla aakhirihi qabla aakhirkiisa xarakada la saaraya maxay tahay xarakada la saarayaa ficilka hadday taaulmasiida ay xagga hore kaga jirto xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya fadxee haddaanay ku jirinna kasre gebigeeduba waa intaa wa kasru maa kasraynta la kasreeyo kii maadan waxaa kuugu bannaan inaad ka dhigto mawsuula oo aad tiraahdo wa kasru maa wa kasru ladii kii in la kasreeyo qabla aakhiri mudaarici qabla aakhirka mudaarica ku sugnaa min dalbaabi xaal uu baabkan ka mid yahay yalzamu mid laasim noqonaayo weeye in xudila waa haddii loo diido maadiihi maadigiisa loo diido qad xudila loo diido ziyaadata taa'i ta dheeraada loo diido awalan ta'daasoo xagga hore dhacaysa wa in xasalat hadday ta'du soo xasisho lahu awalka ay u soo xasisho faftaxan fadxee maa kii fadxee qabla alaakhiri qabla aakhirka ku sugnaa biwilan biwilaa'in isagoo ku dheehan xidhiidh uu la xidhiidhsan yahay fadxooyinka kale ee ka horeeya wa kasru maa maadan waxaad ka dhigi kartaa mawsuula sidaynu ku macnaynay oo aad tidhaahdo wa kasru maa wa kasru ladii xarafkii in la kasreeyo sidoo kale waxay ku bannaan tahay famaa qabla alaakhiri iftaxan biwilaa famaa ay faftax fadxee maa aladii kii fadxee qabla alaakhiri qabla aakhirka ku sugnaa biwilan si xidhiidha isagoo kuwa ka horeeya la socda waxaa kaloo kuu bannaan inaad ka dhigto nakira mawsuufa bimacnaa shay macnuhu muxuu noqonaya wa kasru maa wa kasru shayin shay in la kasreeyo shaygaasoo qabla aakhiri mudaarici qabla aakhirka mudaarica ku sugnaa min dalbaabi xaalu baabkan ka mid yahay baabkani waa kii masiidkee yalzamu mid laazimaya weeye in xudila haddii loo diido maadiihi maadigiisa qad xudila loo diido ziyaadata taai ta dheeraada awalan ta'daasoo xagga hore dhacaysa bimacnaa ficilka taaulmasiida hadday xagga hore kaga jirto xarafka ugu dambeeya ka koreya fadxee tawallaa maxaad odhanaysaa yatawallaa tazakkaa yatazakkaa tarabbaa yatarabbaa haddii aanay taaulmasiida xagga hore kaga jirin ama thulaatsi ha noqdo ama rubaaci ha noqdo ama khumaasi ha noqdee xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya waxaad ku samaynaysaa kasro haddii aanu ahayn ficilka inoo soo socda ee muqayiru siiqa loo yaqaano maxaad odhanaysaa yadribu yandaliqu yastakfiru yastabshiru ukrimu nuclinu waxyaabo culammada qaar isweydiiyaan baa jira oo ah faa'iidada laga helayo xuruufulmudaaracadu maxay tahay mal faa'idatu min xuruufi almudaaraca maxaa loo keenay waxay yidhaahdeen litamyiizi baynahu wa bayna almaadi si loo kala saaro ficilkii maadiga iyo ficilkii mudaarica waayahay haddaba haddii loo keenay maadiga iyo mudaarica in lagu kala saaro maxaa maadiga loo gelin waayey waayo haddii maadiga la gelin lahaa la xasala alfarqu baynahumaa farqigu waa iman lahaadee maxaa maadiga loo gelin waayey waxay yidhaahdeen maadiga waxa loo gelin waayey mudaaricu waa farcun can ilmaadi maadiga ayuu farc ka yahay ziyaadaduna waa farcun can itajarud tajarudka iyo dhartirnaanta ayay farc ka tahay faucdiya alfarcu alfarca waalaslu lasla farciina farci baa la siiyey asalkiina asalkii baa la siiyey oo mudaaricii wuxuu noqday farcu lmaadi ziyaadadiina waxay noqotay farcu tajarud markaasaa labadii farac laysa siiyey maadigiina wuxuu noqday asal tajarudkuna wuxuu noqday asal markaasaa labadii asalna laysa siiyey labadii faracna laysa siiyey xaraf mudaaracada waxaynu aragnay in la dameeyo marka uu yahay rubaaci maxaa keensaday in la dameeyo madaahib kala duwan ayaa ku sugan qaar waxay leeyihiin waxaa loo damaynayaa maadaama oo uu yahay ficilka rubaaciga ahi qaliilulisticmaal marka loo eego thulaathiga iyo khumaasiga iyo sudaasiga oo saddexdaasi ay ka badan yihiin damaduna ay tahay xarako culus waxaa la yidhi maadaama isticmaalkiisa uu yar yahay isaga xarakadaa culus u dhiiba si ay isu kabaan ficiladan thulaathiga iyo khumaasiga iyo sudaasiguna maadaama yihiin ficilo isticmaal badan damada ka daayo oo xarakada fudud siiya waxyaabo kalena way sheeg sheegaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk